habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada oo bisha janaayo ee tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadeenna caawa xilligan saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaana wadajir halkan idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan guddida doorashooyinka qaranka oo xubin ka mida ka saaray guddidaasi xeerkeen guddiga arrimihiisa hoose asagaa ka mas-uula oo isxallinaya kanay soo ansixiyeen baarlamaanka shalay ma ay dhihin haddii qof ka baxa laga bixinayo baarlamaankaa ka bixinaya waxay dhaheen haddii qof laga bixinaayo saddex meelood labo guddiga aa bixin kara waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii laga saaray guddigaasi oo isagu ku gacan seera hadalkaasi xubinimada waxaa iga qaadi karaa maaragtay baarlamaanka federaalka baarlamaanka ama golaha shacabka oo i soo doortay ayaa iga qaadi karaa laakiin guddoomiye ku-xigeenimada waa iga ii doortay waana qaadi karaa wax mushkilada kama taagnataa murana kama taagna
sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad ku maqli doontaan idaacadda fidnimo
cumar maxamedow gabaygii ka tegey curitinkiisiiye cibaadaysan mooyee adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaadhay ama aan caddaanba u arkay yaan caari laga hayne
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida askari ka tirsan ciidamada puntland ayaa dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino dhulka lagu aasay xilli ay howlgal socdeen ay ku mareen toga bali qadar oo cirifka ku haya buuraleyda galgala dhaawaca askarta iyo sidoo kale meydka askariga dhintay ayaa la keenay cusbitaalka magaalada boosaaso dhinaca kale gaari safara oo ka tegay magaalada boosaaso kuna socday dhulka ka baxsan laamiga gobolka bari ayaa koox xubaysan ay weerar ku qaadeen salaadii maqhrib kadib xilli uu marayay dalcadaha meerka oo magaalada boosaaso u jira konton iyo shan kilomitir dhaawacyo iyo dhimasho ayaa ka dhashay arrintaasi dadka shacabkaana loo geystay sida la sheegay wararka aynu ku heleyno inkastoo aan tirokoob rasmiya lahaynin hase yeeshee dadka deegaanka ayaa v o eeda u xaqiijiyay in dadka qaar ka mid a oo baxsada ay arkeen maamulka puntland ayaanan weli wax wara ka soo saarin dhacdooyinka saacadaha isxigxigay dhacay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa beeniyey warar sheegaya inuu la jiro dalka ruushka iyo weliba madaxweynehooga valadimir putin ama uu wadahadal gaara la yeeshay hogaamiyaha dalkaasi shan jeer oo ay kulan yeesheen oo ay ka mid ahayd bishii julaay oo ay ku kulmeen magaalada helsinki iyadoo si toosa sabtidii loogu weydiiyey barnaamijka telefishinka fox news ay u qabato janiin biro ayaa uu sheegay amaba ay ahayd la weydiiyey in hadda amaba weligii uu shaqeeyey ruushka waxaana trump uu yidhi waxa aan filayaa inay tahay wixii ugu liitay ee weligii lai weydiiyey trump ayaa ka falceliyey warbixin uu daabacay wargeyska new york times taasoo ahayd in saraakiisha f b idu ay baadhitaan ku bilaabeen haddii ruushka uu shaqeeyey amaba ay dhacday in ruushku saameyn ku yeeshay
maalinkii saddex iyo labaatanaad ayaa maanta axada waxa ay gashay xirnaanshiyihii ugu wakhtiga dheeraa taariikhda maraykanka qayb ka mid ah waxaha dowladda dalkan maraykanka sabtidii shalay madaxweyne donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu kaga hadlay xisbiga dimuqraadiga iyo hogaamiyaasha koongareeska isagoo tixraacaya afayeenka aqalka nancy belosi iyo sidoo kaleto hogaamiyaha waa dimuqraadiyiinta ee mudanayaasha dhinaca laga tirada badan yahay senator jack shumer ayaa trump waxa uu sheegay in aqalka cad uu ku sugayo wacitaan ay soo wacaan shumer iyo sidoo kaleeta nansi oo ooyaya sida uu yiro islamarkaasina si wada jira ugu bilaabaya caawinta wadanka iyo xuduudaba trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu sabtidii sheegay in xuduudda koonfureed ee maraykanka ay ka taagan tahay xaalad bili-aadinimo oo aada u weyn isagoo yiri in ay sii socon doonto wakhti dheer haddii aysan dimuqraadiyiinta ka soo laabanin ayuu yiri fasaxa ay ku maqan yihiin sida uu hadalka u dhigay xirnaashiyaha qaybo ka mida dowladda dhexe ayaa timid kadib markii aqalka wakiilada ay diideen balaayiin dollar oo madaxweyne trump uu rabo inuu derbi kaga dhiso xadka maraykanka uu la wadaago wadanka mexico xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa maanta sheegay in go'doominta ay afar waddan oo carab ah oo xulafolaha maraykanku ay go'doomiyeen dalka qatar ay noqotay mid soo jiidantay wakhti dheer booqashadan oo qayb ka ah socdaalkiisa bariga dhexe uu ku marayo xogayaha arrimaha dibadda ayaa maanta axada uu ku gaadhay waddanka qatar bombeyo ayaana sheegin xilliga ay dalalkaasi ka qaadi doonaan xayiraadda waddankan yare qatar hase yeeshee waxa uu ku celiyey in maraykanka iyo qatar ay ku naaloonayaan xidhiidh wanaagsan oo ka dhexeeya dalalka baxrayn masar sacuudi arabiya iyo sutaka imaaraadka carabta ayaa xidhiidhka u jaray qatar bishii juun ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada islamarkaana ay xidhiidh la leedahay iiraan qatar ayaa beenisay eedahaasi ay u soo jeediyeen dalalkaasi afarta ah ee xidhiidhka u jaray
galab wanaagsan waa habeen xaggiinna ee habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhagaysanaysaan intiina nagala socoto bariga afrika waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo idinkaga imaaneysa washington gudoomiye ku-xigeenkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sayid sheekh ayaa diiday in xubinimada guddigaasi uu waayey dhowaan ayaa xubnaha kale ee guddigaasi ay xilka ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenka islamarkaasina waxay sheegeen inuu ku waayey xubinimadiisii isagu wariyaha haddaba wuxuu ku waayey iyo sida arrintaasi u dhacdayba cabdulqaadir maxamed cabdulla ayuu uga warramay dhankiisa xubinimada waxay qaadi karaa maaragtay baarlamaanka federaalka baarlamaanka ama golaha shacabka oo isoo doortay ayaa iga qaadi karaa laakiin gudoomiye ku-xigeenimada waa iga ii doortay waana qaadi karaa wax mushkilada kama taagnataa murana kama taagna laakiin waxaa meesha ku jira horta meeshu sharci ma jiraa oo lagu kala dambeeyo laga shaqeeyo marka sharciga oo maaragtay inta dhinac lasaga dhigay baa qof walba waxa uu rabo iyo sida uu rabo oo maaragtay hadduu rabo waa imaana hadduu rabo waa maqan yahay iyaduna maaragtay ay ay howlaheeda iska wadato aysanba cidna kala tashanayn marka sidaa daraaddeed waxyaabaha oo maaragtay muddada siddeedda bilooda aan kuu sheegay aan ku mashquulsanayn in la xaliyo ayay ahayd oo ilaahay haddana xal loo haynin aakhirkan ay ku soo aruurtay in qofka oo maaragtay arintaas uga cadcad ama diidan in la yidhaahdo xubinimadan ka qaado in xubinimada lagaa qaado iyadoo loo gahay in baarlamaan odaa kasoo heshay golay shacabkaad sagaalkiina xubnood hor tagteen sidee bay ku timid maay maxay ku salaysan tahay doodda xubinimada weyn
waxay ku salaysan tahay qofka ka hor imaada danaha maaragtay xaliimo ay wadato in maaragtay sida la rabo laga yeelo hadda haddaan xataa warqadda ay soo qortay aan raacno aan xubnaha la saxiixaynba haddaan raacno waxay warqadda waxaa ku yaalo in xilkanina aan wareejiyo asadkii institutionkana aan wareejiyo baa ku taalo shalay daraad baa waxaa la jebiyey xafiiskii aan ku shaqaynayey wixii aan wareejin lahaa oo xataa oo dulmiga iyo ku salaysa warqaddaas haddaan xataa siday tahay loo raaco waxay ahayd xafiiskeyga inaan wixii anigu aan xukuumad baashe hay-adda leedahay inaan ku wareejiyo oo aan istigaaladii iyo wixii aan maaragtay ogolaado bay ahayd xafiiska jebintiisa furaha bedelka iyo maaragtay ay boorsadeeda ku ridatee waxaa weheliyey maanta in warqad masawirkeyga la dhigo albaabka hortiisa ee madaxtooyada taasuna waxaan u arkaa baxdelaad meesha ugu dambeysay sharafka dhac mas-uuliyad xumo dowladnimada iyo maaragtay meesha aan u soconno taasoo ma matelayso doorashana kuma qaban karno laakiin waxaa nasiib daro ah in dhaqankaas aan aan hadda aan dib ugu noqonayno in laga soo gudbay oo aan rajadaan lahayn ama rajada shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin anigu ma micnaha ma aha wax walba inaan waayey muwaadin soomaaliyeed baan ahay xaq baan u leeyahay madaxtooyada inaan galo haddayba dan iga soo gasho shuruudday leedahay sharciyadda ay leedahay inaan maro in maxafiiska aan u socdo danihii aan rabo aan ka fushado laakiin hadday noqoto wanted lagaa dhigo oo sawirkaaga madaxtooyada la dhigo soo ma geli kartid taas waa caddahay hadduu biyaala sawirka waana maaragtay qof walba oo maaragtay danka leh mise ama raba inuu ogaado hadda hadda saacaddan la joogaa la ogaan karaa maalin walbuna ooli karaa hadda siday ku socdo madaxda qaranka khilaaf inuu jiro waa ogyihiin waana waana la socodsiinay waana u sheegnay iigaana yidhi si hoose inaa u dhammaysataan barasharna ku saaray waana ku mahadsan yihiin meesha wadahadalka uu noo socday oo gebagabadii wixii qaldan lagu sixi lahaa bay warqaddaana soo saartay oon la gaarinba wadahadalka dhexdiisa taas kolley anigu hadda war uma hayo maadaama aanan access ba u lahayn oonan geli karinba madaxtooyada naftigeeda oo sawirba laga dhigay waxaan rajaynayaa kolley inay siday ku maqlaanba ay maqlaan ama ogaadaan arrinta socotana aysan u qurux badnayn xaliimo naftigeeda madaxtooyada marti bay ku tahay guddiga maaragtay qeybka ma aha inuu madaxtooyada kasii shaqeeyo ama xafiiskiisa uu sii ahaado sida maaragtay xaqiiqada ah guddi madax bannaan waa inuu meel ka bannaan madaxtooyada uu ka shaqeeyo maadaama ay saas tahay xaq uma laha inay sawirkayga meesha dhigto oo ay maaragtay tiraahdo ma soo geli karo qofka noocaasa marka taas nasiib daro aad aad u weyn oo qalbijabah oo rajadayna maaragtay anigu hadda marka markaan u hadlaayo maba ahaanba rajo oo maaragtay oo xaq iyo xuquuq laakiin waxaan u hadlayaa rajada oo aan leenahay oo aan u jeedno inaan rabno inaan hiigsano horumar iyo doorasho meesha ay jirto sayid sheekh ayuu kaasi ahaa guddoomiye ku-xigeenkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee xilka qaadista lagu sameeyey dhinaca kalena guddoomiyaha guddida doorashada soomaaliya xaliime ibraahin xaliime yarey ayaa sheegtay in xilka qaadista ku-xigeenkeeda loo maray sharciga islamarkaana shuruucda guddida oo ah mid baarlamaanku ansixiyey madaxweyne xasan sheekhna u saxeexay laba kun iyo afariyo tobankii isla waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdille ayaana ugu warantay magaalada muqdisho sharcigaas waxaa la dhahaa sharciga low number sharciga afar iyo toban lambarka afar iyo tobnaadaa la dhahaa waxaa soo ansixiyey golaha shacbigaa soo ansixiyey baarlamaankaa soo ansixiyey waxay ahayd kow iyo tobankii februaayo laba kun iyo shan iyo tobankii ahayd waxay noo siinaayeen awood guddigu inuu ismaamuli karo inuu is-anshaxin bixin karo inuu asaga isxukumi karo uu awood noo siinaayey sharciga haddaa fiirisid qodobkiisa tobnaad wuxuuna siinayaa qodobka tobnaad waayidda xubinnimada guddiga kow jagada xubinnimada gudiga guddiga waxay banaanaan bannaanaanaysaa haddii xubinta xilka istiqaale ka dhiibto haddii xubinta tiraahda ani waa ka baxay guddigii labo xubinta jabisa xeerka dhaqan shaqo wanaagga waxaa waaye xubinta sabab la-aan uga maqnaata shan fadhi oo xiriir ah guddiga uu yeesho haddaan shan fadhi oo xiriirahon yeelanay hadduu xubin ka maqnaata shantaas si toosa uga maqnaata shanta jeer ayadana wuu qabanayaa xubinta xilkeeda xaafiiseed ay la gudan weyso karti daro jiro ama maskaxad maskax aaweed awgeed haddii qofka uu jirada wadi waayo haha haddii ay maxwaxaa waaye haddii ay geeri timaado hadduu dhinto booska waa banaanaaday fa waxay leedahay haddii ay maxkamaddu ku xukunto xukun ciqaabeed dambiyeysan kaasna waa kaas ga-na waxay leedahay muddada xilxaynta hadday dhamaato haddii anaka muddadeena xilxaynta noo dhamaato maandeedkeenu waxaa waaye lix sano inaa hayno sug aan marka kuu sheegay labo kaas koowu ahaa guddigu wuxuu xilka qaadis ku sameyn karaa xubin ka mid ah xubnaha guddiga si waafaqsan farqadda koowaad ee ba a iyo da marka ay isku raacaan aqlabiyadda cod saddexaad meel labo marka saddex loo qaabiyo laba markay israacdo lix xubnooda noqon ee guddiga lix xibnood waxaa go-aankama dambeys ah ka qaadan kara maxkamadda ay qusayso dib xogeenkaagii seyd cali muxuu jabin warbadii baa noo sheegtay waa qurux xaanshideenii waa aragtaan qodobada uu jebiyey een muxuu ahaa qodobka aan ku qaadna uu jebiyey xaanshidaasay ku caddahay waa ka mana xasuusi kartaa waxaan ka soo saaraynaa oo m- arrintan waxay socotay muddo saddex biloodaa guddi ka fadhiyey baaritaanuu sameynayay een shaqo badanuu ka galay markii ay baaritaankii iyo dokumentigii la aruuriyey iyo markhaatiyadii la aruuriyey iyo wixii jiray ay caddaadeen aa go-aankan la qaaday isagana raboor rasmi ah oo isku xiranaa ka diyaarsan wanaag inuu waayo gudoomo xogeenka door badan kama qabo waa la hadalnay mar dhaweed baan u tegay laakiin wuxuu leeyahay xubinnimada Xubinnimada hadda waa- waxay ahayd, eh, waad ii akhrisaa dabaa laakiin baarlamaanka or isluu leey Baarla- Dooda baarlamaanka.
baarlamaanka ka baarlamaanka koo dheh Een, xukuumadda madaxdeeda xisbiyada madaxweynaha xafiisyadoo dhan waa dad stakeholder noo wada siman oo ay tahay inaan wax u maamulno aan aan arbitra u noqono si xaqo ilaahay nagu ogyahayna inaan ugu maamulno maadaama uu baarlamaankii uu soo ansaxay ninkan soo ma ahayn baarlamaanka lagu adeeyo baarlamaanka kanay soo ansixiyeen waa khayrkeena xeerkeena guddiga arrimihiisa hoose asagaa ka mas-uula oo isxalinaya kanay soo ansixiyeen baarlamaanka shalay ma ay dhihin haddii qof uu uu- uu- uu ka baxa laga bixinayo baarlamaankaa ka bixinaya waxay dhaheen haddii qof laga bixinayo la- eh, saddex meelood labo guddiga aa bixin kara
gudoomiye khilaafku wuu fogaaday eh, go-aan walbaad gaarteen guddiga hadda ku laaban mayna laakiin wuxuu noo sheegay in xitaa xaruntii madaxtooyada uusan imaan karin sawirkiisa ciidamada amniga loo dhiibay waxaad moodaa inay tahay arrin fog marka ma jira hal ka duwan inuu xubinnimada waayo inuu hal ka qaaday marka laga yimaado sawir aan dhiibnay iyo een, muxuu ahay shaqo kale tallaabo kale oo aan qaadnay oon ahayn xaanshida aan soo saarnay inuu xibinimadii iyo xilkiiba aan guddigu uu kala noqday waxaan ahayn ma jiraan marka wax warqad hood oo meel geysay ma warqad jirto.
naga baxday anaga ma jirto laakiin warqadiia ay arkayaan muxuu ahaay hay-adaha ay qusayso laakiin anaga inta aan u geynina waxaa waaye meelihii ay qusaysaan u geyna warqada Eh, qodobada dhawaan akrinaysa waxaa ku jirta go-aanka ma dambaysa maxkamaddu ay ka gaarayso maxkamadda ma ku jirtaa hawsha
ma anaga waa ogeysiin waa siina maxkamadda meelihii naga Laakiin qusaysa waxaa ku qornaa in go-aanka ugu dambeeya maxkamadda isteeku laga ahaa waa inuu u dacwoodaa oo maxkamadii tagaa uu furtaa oo markaa een, een, maxkamadii ay keeska gashaa ay go-aan ka qaadataa marka ilaa maxkamadda go-aan ka qaadanayso adinka naftiina go-aankeena waxay noqonaya maxkamadda sugtaan annaga go-aankeena waxaa waaye inaan ka qaadi karno xubinta waana ka qaadnay laakiin maxkamaddu waxay awood u leedahay inay soo celiso ay ku haysa ama inay tiraahdo ma ku noqon kariyo ee awood ku leedahay laakiin annaga intii awooddeena nagu sineed waa sameynaa
gudoomiyaha guddida doorashada soomaaliya xalime ibraahim xalime yeray oo magaalada muqdisho ugu warramaysay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
weli washington ayaad nagala socotaan ciidamada amniga ee somalilan ayaa xalay xarig u geystay cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abeys oo dhowaan lagu xiray magaalada hargeysa xarigaasi oo xarunta u dooda xuquuqda aadanaha ee ku taalla hargeysa ee ku tilmaantay mid xadgudub ku ah xuquuqda hadalka wariyaha v o eda sagal mustafa xasan nuur ayaa haddaba warbixintaa nooga soo dirta hargeyso cabdiraxmaan abees ayaa ka mid ahaa koox abwaana ah oo ka qayb qaatay deminta colaadihii gobolada bari ee ka dhex waday waanwaanta habeenkii sabtidii wuxuu magaalada hargeysa uu kusoo bandhigay maanse ka hadlaysa xabsiyada somalilan oo uu sheegay abwaanku waxyaabihii uu kala kulmay ee uu kusoo arkay muddo kooban oo saacada ah oo uu ka xidhnaa mid ka mid a saldhigyada magaalada hargeysa meesha saldhigga koonfur waad aragteen waa ta dhexdu bannaan wakhtigan oo kale hay inan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo saddex habeen ku xidhnay qabow waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha kale ee inaga khaldani ilaa xagga hoose ugu hooseeya askariga hoose ilaa xagga u sarraysa sida uu nin walbaaba halka uu taagan yahay uu u jecel yahay inuu siduu doono ka yeelo waataan leeyahay doctoorkii idiin sheegayey maalihiisa siduu maagan yahay moodistiyatiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ku xoroomin dhanka kale ciidamada booliska ee somalilan taliya ku-xigeenka iyo hogaanka ciidanka oo goordhoweed shir jaraa'id ku qabtay xarunta taliska ciidanka booliska magaalada hargeysa ayaa sheegay in abwaanku uu ku kacay falal ammaan darro kicin shacab iyo sidoo kale aflagaado ciidan sidaasi daraaddeedna isla maantaba ay u gudbiyeen maxkamadda iyo xeer ilaalinta sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliska somalilan faysal xiis sidoo kale taariikhdu markay ahayd labada toban bishii koowaad laba kun iyo sagaal toban ciidanka booliiska somalilan waxay soo heleen eedeysane cabdiraxmaan ibraahim aadan cismaan wadanka koonada cabeys kaasoo lagu eedeeyo inuu ku kacay falal abaabul meedgeedaro dacaayad iyo aadeyn ugu geystay ciidanka booliiska la kala qaba waxaa caddaynaya waxyaabahaas uu sheegayaa inay yihiin arin hadda arin hadda la soo abaabulay
hay-adda xuquuqal insaanka somalilan iyo xisbiga macaaridka wadani ayaa iyaguna cambaareeyey xadhiga lagula kaco abwaanada gaar ahaana abwaan cabdiraxmaan abees oo ay sheegeen inuu xaqu leeyahay inuu soo bandhigo fikirkiisa sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa waa hagaag dhegeystayaal sagal mustafe aad bay umahadsantaha warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada hargeysa markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeysta waxay noo soo diyaarisa islamarkaana inoo soo jeedinaysaa saare cabdi axmed
idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intiinii la socotayba waxaa dhowaantan doorashadii baarlamaanka maamulka puntland ee odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay soo xulayeen lixdan iyo lixdii xubnood ee xubnaha baarlamaanka kusoo biiray oo keliya hal gabar ah kadib markii qaar ka mida beelaha sida la sheegay odayaashooda dhaqanka ah ay diideen in dumar ay soo xulaan haddaba arrintaasi ayaa waxa ay tahay mid guud ahaanba caqabadeeda ay haysato soomaaliya oo dhan marka loo eego gobolada iyo hogaanka dhaqanka haddaba caqabadaha noocaasi ah sidee ayay dibudhac ugu yihiin haweenka iyo ka qayb qaadashadooda arrimaha siyaasadda waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aalo ay ku weydiin doonaan dhegeystayaashii aniguba mar uu caashe geele oo iyadu ka mid ahayd dadkii budhiga usoo ahaa dhismaha maamulka puntland muddo aad u dheer wasiir soo noqotay iyo xildhibaan sidoo kalena ahayd gudoomiyihii guddiga dastuurka ee federaalka ee soomaaliya haatan khadka telefoonka ee puntland ayay ugu jirtaa mar uu caasho geelle waa kusoo dhaweynaya ugu horreyntii maasha allah sidoo kale waayahay haddaan bal aniga kugu bilaabo aragtidaada seed u aragtaa lixdan iyo lixda kursi in hal gabara oo gobolka sool kasoo gashay besa ay dumarka ahayd sahre walaal waa mahadsan tahay gabdhaha soomaaliyeed oo dhanna oo dhegeysanayana waa salaamayaa runtii waa wax laga xumaado yani maaha waxna farxad gelinaya haddana soomaalida waxay ku maahmaadaa waran aad filaysay muxuu ahaaye naxdin badan kuuma laha waxay ahayd waxaan filaynay bay ahayd maxaa yeelay qabiilku markuu raago raago raago waxa waaye meel xun buu ku dambeeyaa puntland labaatan sana u dhammaatay lix dowladood baa isku dardeshay marba marka ka dambeysa heerku waa kasii xumaanayay ka qaybgalka dumarku waxaan xasuustaa markii ugu horreysa puntland la bilaabay waxaan kamid ahaa guddigii sameynayey charterkii ugu horreeya puntland saddex iyo toban qof baanu ahayn marka waxaa la yiri waxaan ku adkaysta qodob ah in gobolada ugu yaraan hal gabar ay kasoo gasho khasab ay noqoto markaas anigu waxa weeyaan warada bulshadan kasoo shaqaynayey waxaan ogaa dhaqan badan oo ay leeyihiin qabaa'ilaadku waxaan dareensanaa inaan gabar imaan doonin marka waxaan islahaa haddii gabar lasoo xeli waayo xabad xabadaas caynaha u noqoto runtii cayn bay noqotay weliba gabadhaas waxaan uga jeednay markaas inay noqoto gabar heer gobol ah oo gobolka laga soo doorto aan qabiil hoos imaano iyadoo aan rabnay muxuu ahaaye inay gabdhuhu soo doortaan iyadoo kriteria loo fiirinayo nasiib daro maadaama tii hore aan ku mintiday laigula dhegay la iga fuqay markii dambe waxay igu noqotay gobolkii ay timid gabadhii qabaa'ilaadka ay wax qaybsanayeen wixii baa ku yaraaday qaybtii baa ku yaraatay danta waxay noqotay marka reerkii labada lahaa in gabadha lagu daro oo codsi ku yimid oo la yiri maadaama dadkii wax loo qaybin waayey gabadha keligeed ma istaagi kartee qabiil ha lagu laro taasu runtii waxay ahayd khaladka ugu horreeyay oo la galay anigu markaa xilliba xilli buu ahaa xilligaas waxay ahayd xilli annaga guryahayga joogna nala ku qoray xilliyadii ku xigtayna waxa weeyaan bahasha waa sii macaanaanaysay qabiilka waa lasii macaanaanaya kursigu hadda heerka wuxuu gaaray marka waxa weye waxyaaba badan oo runtii hadda afkayga usa qaban karinin oo aan rabin inaan aada u faaleeyo laakiin hal mid oo raba inaan ka qaato dhinaceeda waxa weeyaan ee dareenka ah wixii kursigiioo macaanaaday qabiilkiioo fahmay wixii oo qabiilkii oo sii noqday sida basasha marka la diiro hoos sii aaday oo gabadha la leeyahay matalan gabdho badan baa tartamay gabar baa waxaa laleeyahay qabiilka hoose bay ka imaanaysa qabiilkaasoo laga yaaba inaan gabarba ka tartamayn waayahay marka is leedahay waaba loogu talagalay inaan gabar imaan waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa marka dhegeystayaasha in aan waktiga siino iyo fursadaba barnaamijkan ayagan loogu talagalay dhegeystaha ugu horeeya barnaamijkan ka qaybgalaya wiil nagala soo xiriiray dhinaca magaalada muqdisho waa ku faraxsanahay inuu nin ku horumaro barnaamijkan oo looga hadlayo siyaasada iyo doorka dumarka ka qaybgalka arrimaha siyaasada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow waa mahadsan tahay saare cabdi axmed waana umahadnaqaya waana ka mahadnaqaya ka qaybgalka barnaamij magacayga cabdirashiid lis siciid muqdishaan joogaa dabcan reer puntlandna waan ahay puntlandna arrimada kusoo jiray laakiin sida ay ka dhawaajisay wax badan baa iska soo taray xiliyada iskaga tarayeen magaranaysa ay soo bilaabanaysay siyaasada puntland iyo ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda ma lays oran karaa baan isleeyahay in haweenka qoonda loo sameyn waayey qoondadaas oo noqoto mid ma garanaysaa ka hor intaan doorashada iman laysla meel dhigo laysla qaato oo dhinacyada ay khusheyso ee ah ma garanaysay isimada siyaasiyiinta xukuumadda iyo golayaasha dowladda oo dhan iyo dhinacyada kale ee ma garanaysay arrimaha daneeya oo kale ay laysla qaato sidii kii tan federaalka oo kale soddonka qoondadaas watada loo dejiyo ma lase oran kara in haweenka hormuudka ee u ah puntland oo cashageele ka mid tahay inay ka gaabiyeen in ay arrinta sharci ka dhigaan oo lagasii lagasii hor lagasii hordhaco intaan doorashada iman oo ay ka habboonayd in xilligan ma garanaysay iyadoo caddahay inay imanayso xilligan arrimahan laga hadlo marka idinku kaalintiini ma ku gaabiseen ma la oran karaa inaad xilli hore haweenka qoda loo sameeyo oo arrintan ma garanaysa waaya ha ku jawaabta caasho aad baa umahadsan tahay runtii dhinaca gaabiska haddii aan ka bilaabo kama aanan gaabin qoondadu waa inay sharci tahay waad og tahay gabdhaha soomaaliyeed oo dhan qoondo dastuuri a ma laha kedi bersentigi hadda aanu muxuu ahay maanta alxamdulilah twenty five bercenti ku helnay doorashadii two thousand sixteen qoondo ma ahayn sharci ah oo dastuurka ku taala waxay ahayd laakiin qoondo culays la saaray muxuu ahaayey gabdhuhu dhinaca culays ka saareen muxuu aha international communitiga culays saareen muxuu ahaayey forumkii madaxweyneyaashu isugu yimaadeen culays la saaray oo runtii wuxuu ahaa afarta dhinacba laga maray odayaashana lagu cadaadiyey oo la yidhi haddiinaan keenin ma shaqaynayso marka taas waxa weeyaan waa sharci mararka qaarkood maxaa yeele waxaa isku raacay odayaashii muxuu ahaa waxaa isku raacay forumkii madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka international community kulli waa laysku wada raacay taasna odayaashii waxaa looga dhigay sharciga waxaa layii saddexdii sida waa in mid gobar noqotaa marka taasu sharci bay u ekaatay laakiin weli sharci ma ahayn alxamdulilah waa ku guulaysanay culays baan saarnay habeen baan u soconay maalin baan u soconay saacado badan baan maxaa usoo jeednay laakiin dhibaatada ka jirta halkan waxa weeyaan dastuurka kuma qorna madaxweynuhu hadda puntland wuxuu soo saaray wareegto uu leeyahay odayaasha waxaan ka codsanayaa in ay gabdhaha ilaaba ilaa ay muxuu ahaa gobol walba laga siiyo tedhi bercentigii anigu runtii dadkii waxaan ahaa aan u riyaaqin wareegtadaas waxaan ugu riyaaqi waayana waxay ahayd maxaa yeelay yani waxay ahayd degdeg waktiga aad bu u liitay oo waxay ahayd wakti bil ka hartay iyo xoogaa ka hartay furinin oo lama oranin gabdhuhu waa inay qoondo ka helaan marka taa odayaashiina waxay noqotay bahashii markii macaankeedii la fahmay in la yiraahdo lafihii qabiilka inta la qaybiyo marka la arko gabar micnole oo qiimale oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi karo booskeedii waaba la kala wareejiyo waxaa la yidhi gabadha lafteedu maba laha hadda waxa weeye laf aan gabarna ka diyaarsanayn gabarna aan muxuua muxuu aha soo codsanin baa laftii lasii horaa nin ka dafin marka marka waxa weeyaan qabiilka weeyaan cudurku waa qabiilka iyo wixiiba business noqdo shaqo noqday oo qofku ugu ordahaya macnaa qof shaqo helahaya inuu yahay marka taasaa keentay maama kamaanan gaabinin insha allah waayahay marka caashoy adiga ayaa ku wadatee mar haddii gabdhaha laftirkooda qabiilka la sheegaya ay qayb ka yihiin ayaga xataa oo dabcan qabiilka ay ka mid yihiin maxaa ragga loo jeclaysanayaa oo dumarka aysan u noqonaynin kaalimaha ragga ay ku jiraan oo kaleeto maxaan loo tixgelinayn dumarka sidoo kale sare waxaa loo tixgelin waaye waxa waaye gabdhaha horta nabadoonada kuma jiraan isimada wax saxiixana gabdha kuma jiraan meesha goobta go-aanka lagu gaarana gabdho ma fadhiyaan marka dadka taladu ka foo go-do oo go-aamiye yaa la siinayaa oo la siinayaa xubintaas la siinaya gabdho kama muuqata meeshaas gabdhuhu waxay ugu tagaan ergey ugu tagaan waa codsadaan idaacadahay ka hadlaan shirar bay qabtaan muxuu ahaaye waxay soo saaraan go-aamay soo saaraan laakiin dee go-aankii meeshii saldhigga ahaa oo kasoo duxahayay haddii aan gabadho fadhiinin macnaa dhal noqon mayo horta waa midaas midda ugu horeysa oo gabdhaha dhibaatada ku keentay midda kusii keentayna waxa weeye waa qabiilka sarifmay haddii maanta la yihahda reer hebel baa gabadhaasi gabadha way kusii talagelaysaa way ku xisaabtamaysaa way ku loodagel ama ha hesho ama ha weydo laakiin last minute baa waxaa la leeyahay reer hebel dhowr iyo labaatan lafood u qaybsamaa waxaa la siiyey laf hebel baa la siiyey marka lafta la siiyey gabarba kuma jirto waxaa laga yaabaa inaysan gabarba weligeed aysan macnaha usoo istaagin wuxuna waxa weeyaan gabdhaha niyad jabka ku riday waxa weye gabdho badan oo puntland tartamaya baa jira runtii aada u qiimo badan aan u hanweyneyn aan annaga laftirkeenu soo dhaweynay oo aan cuslaynay oo aanu meel kasta la istaagnay laakiin nasiib dara laata minute baa waxaa la yidhi reerihiina kumaba jiraan bareeraha aqoondada sanadkaan leh waayo waa u noqonaynaa taladii tobaabsheesiga gabar joogta germany ka mida gabdhaha u dooda xuquuqda dumarka iyo hay-adaha ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyay walaal soo dhawow magacaago saddexaa noogu bilow magacaygu waa faadmo diiriya nuur oo ah aasaasayaasha ururka talawadaag ee u dooda gabdhaha inay maaragtay maskabka siyaasadda iyo shaqooyin helaan islamar ahaantaasna inji-ooyada ayaan injo baan ka ahay samafal development organization yidhaahdo madax islamar ahaanta waxaan aad iyo aad u faraxsanahay caasha inay ka hadashay boontiyeedii ugu muhiimsanaa intii aan kasoo gaaray hadda markaad igu soo xirtay inta ay sheegtay weeye waxaan isla wadaagayaa wiftigay way tageen hadda xildhibaano kama gaarno mana helayno run ahaantiina waa laga seexday waxaan ku fiirinayaa barashar baa jiray ayaantii hore oo gabdhaha lasoo saarayay oon caasho iyo annaga iyo wadajir uga wada dooneynay ee gabdhihii xildhibaanada ahaa ay soo baxeen ee federaalka waxaa barashar nala waday internationalka waxaad moodaa internationalku tan puntland inay hadda ka seexdeen marka tan waxaad moodaa in barasharkii ahayd saddex reerkii saddex cod leh saddex gab saddex qof leh oo xildhibaanaha gabar hala keeno arrintaas caasho waa ku raacsanahay wax barashara ma jirin waktigiina waa waa gabaabsibu ahaa waxaad moodaa in aad iyo aad iyo aad maaragtay xagga dawladda iyo xagga maamulka iyo xagga internationalkuba ay ka gaabiyeen inay barashar ku saaraan oo lagu celiyo guddigiina maba ahaynba shaqadiisa in la yidhaahdo gabdha haddayna ku jirinin yaa laga qabanin arrintaas lama samaynin dhinacaas aad mid walbaba banaanka iska dhigeen rag baa lagu talagalay inay meesha soo galaan raggii baana soo galay waa ka haray halkaasaan uga haritaa midda labaad oo aan leeyahay maanta waxaa laga qabto waxaa weeyaan golaha wasiirada iyo xukuumadda la dhisayo waa inay gabdhihii ka helaan boqolkiiba soddonkii ahaa aan ahayn baarlamaanka laakiin ahaa maaragtay awal horeba laysku raacay oo ahaa garow one iyo garowa two principalski in la tixgeliyo oo gabdhaha at least laga siiyo number fiican gabdho badan oo ordayey oo xildhibaanadii waayey oo aqoon-yahano ah oo quality-la baa jooga oo aad iyo aad niman badan ka fiican oo wax badan qaban kara gabdhahaas inay helaan ayaan anigu aad iyo aad u saarayaa yacni diiradda in la siiyo boqolkiiba soddon saaradaha in wax laga siiyo oo weliba wasaaradaha muhiimka gabdhaha loo dhiibo meelaha aan ka liidano dhaqaalaha meelaha aan ka liidano maxaan ku dhahaa kolley gorgortan baa lala galay nin walba ninkii maaragtay uu wax siiyey waxun buu ka filayaa laakiin gabdhaha xildhibaanadana ma la siinin dawladdana lama siinin macquul ma noqonayso waxaan kaloo ku darayaa adoo mahadsan soo koob waa inay gabdhuhu yeeshaan maxaa telecommunication iyagu ay leeyihiin oo laga haybaysto oo dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha gabdhuhu ganacsiga waaweyn ay galaan oo ay sheerar samaystaan waa inay bangiye gabdho leeyihiin la sameeyo waxyaalahaasaan ku gaari karnaa markii annagana loo baahdo wax walbaba rag baa iskale iyagii baanu maaragtay gacan siinaynaa iyagiina waxba nooma oga marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha samaystaan wax iyagu ay leeyihiin say uga kaaftoomaan maalin walbaba ama inaan samaysano weeye isimo iyo xildhibaanada soo xula oo iyaguna gabdha ah reer walba waa inay gabar samaystaan xildhibaana gabar xildhibaanka soo xusho oo isin ah taasay noqonaysaa haddii sheekadu ay gabdhaha banaanka lasoo dhigo aad baad umahadsantahay waad mahadsantaha faadimo intaasaan uga haray caasho gelle wax yar haddaad ku dari karto adoo u jawaabaysid faadimo waa faaduma maasha allah faaduma diiriye waa qof muxuu ahay muhiim loo ah runtiina arrintan aan aada uga wada shaqaynaynay xog ogaalna ah laba wax oo anigu aan ku talin lahaa waxa weeyaan horey baan u sheegnay waxa weye nabarkaa nabar aan filaynay bay ahayd gabdhaha puntlandna ma ahan un gabdho keliya ma ahan waxay ahayn gabdhihii muxua puntland wax kasoo dhisay kaalimo badan kasoo buuxiyey hadda micno fiican ka leh runtiina la og yahay marka xataa kuma qanci karno yacni in la yiraahdo gabdho wasiir ku-xigeenna inta badan sida la sameeyo waxaan ku qanci karnaa waxa waaye kow horta inaan anagu is abaabulno abaabulkayguna wuxuu ka bilaabanayaa waxa waaye inaan bal horta ogaano oo sababtii baarno oo gabdhaha reer puntland dal iyo dibadba aanu qabana shirweyne shirweynahaasa waxaan rabnaa marka inaanu ka lafagurno sababtu waa maxay sababta gabdhaha loo arki waayo waa maxay sababta muxuu ahaaye yacni aysan miisaankooda aysan puntland u fahmin waa maxay go-aamo laga gaaro go-aamadaasa waxaan rabnaa marka inay golaha wasiirada geyno golaha wasiiradana markay ansixiyaan baarlamaanka la geeyo taasoo suurtagal ka dhigtay in gabdho at least inta laga gaarayo qof iyo codkiis ay matalaad helaan oo ama ay tiro ka helaan oo layihaha gabdhaha waxaa loogu daray tiradaas oo baarlamaanka hadda dastuurkiisa la furo ee muxuu ahaaye puntland taas waa tallaabo waaye shirweynahaas iyo midkaas wixii kasoo baxa aan rabno in muxuu ahaaye dastuurka puntland lagu furo gabdhuhu ay matalaad helaan maxaa yeele suurtagal ma noqonayso in gabdhaha puntland banaan ka taagnaadaan halkaana hool weyn lagu shiro oo go-aamo lagu gaaro go-aankaas aysan qayb ka ahayn gabdhihii maadaama ay yihiin dadka ugu badan oo loo baahan yahay inay talada qayb ka ahaadaan midda kaleo madaxweynaha ugu baaqaynaana waxa waaye ma aha wax nasiib ma aha waa waxaan leenahay waaye waa waxaan muxuu aha mudannahay weeye waxaan rabnaa gabdhaha in sida faadumada sheegtay wasaaraadka qiimaha leh oo yacni eeda ah muxuu aha in gabdhaha qeyb laga siiyo oo weliba thirty percent ugu yaraan toban gabdhood ay haddii labaatan wasiir la magacaabo ay ugu yaraan toban gabdho noqdaan taasuna waxa weye waa ku talinaynaa isaba fursad maysa in gabdhuhu ay suldaama samaystaanoo iyaguna muxuu ahay saxiixayaasha ka mid noqdaan haddii qabiilka lagu sii socdo oo doorashay suurtageli weydo midda afraad oo ugu dambeysana waxa waaye inaysan gabdhuhu ka daalin oysan dhihinin waa laydin qadiyo waa laydin qadiyo waxa waaye ma daalayno waxaan rabnaa inaanu gaarsiino puntland qof iyo cod si ay gabdhuhu ugu yeeshaan ee kaalin fiican sidii ayagu leeyihiinna soo baxaan waa tahay soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtida aad jeclaan lahayd marwo caasho gele inaad la wadaagto magacayga waa cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan kala wadaago caasho arrimo ku saabsan in dumarka laga soo qaybgeliyo siyaasadda maadaama ognahay in ay yihiin lafdhabarkii waxaa muhiima in dumarka laga soo qaybgeliyo siyaasadda waxaana taasi imaan kartaa markii ayaga isku xirmaan ee urur samaystaan sidaan wada ognahay dumarku waxa waaye maanta muhiimay u tahay siyaasadda waxay kaga qayb qaadan karaan amniga dhaqaalaha caafimaadka marka waxaa waxaa rabnaa in annaga aada u jecelnahay in mar kastaba dumarka la siiyo xaquuqdooda ku aadan dhanka siyaasadda waana soo dhaweynayaa marka maadaama aan macnaha aan ognahay in maanta aqoontooda u leeyihiin dhanka siyaasadda marka ma jirto cid ka hortaagan in loo diido amaba mataqaana waa in lagu casuumo oo lagu soo dhaweeyo ayaan anaga aan aada u jecelnahay oo aan aan aaminsanahay midaasi waxayna ku imaan kartaa wadatashi in laga wada hadlo sababta dhacday in dib loo dib loogu dhigo in dumarka ayna kaga soo qayb gelin siyaasadda maslaxadda siyaasadda soomaaliya
waayo aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi saad maqlaysa wuxuu leeyay dumarku waa in ayaga laftirkooda is abaabulaan dibna dib u noqosho loogu sameeya waxaa arrintan keenay isaga wuxuu ka mid yahay ragga soo dhaweynaya in gabdhaha siyaasadda ay qayb ka noqdaan cabdiraxmaan oo walaal waad mahadsan tahay runtii ragga soomaaliyeed muxuu ahay ma wada aha kuwa gabdhaha degan ma wada aha kuwa fogeynaya cidda keliyahoo hadda hadalkeedu uu ku foogan yahay waxa weeyaan waa dhaqanka dhaqankuna waxa weeyaan xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay weligood maba aysan arag waxay yaqaanaan keliya ragga muxuu ahaaye in ay talada ka qaybgeliyaan ragga aqoon-yahanka iyo ragga sharafta badan oo nala shaqeeya runtii aad bay uga xun yihiin aad bay kamid ahaayeen dadka wax ka ololeynayay midda kaloo cabdiraxmaan oo raba inaan kuu sheego walaal waxa weye ragga laftirkooda iskuma duubna raggaan baarlamaanka noqday ma ahayn rag xisbi keliya ah oo xisbi kasoo wada baxay waa dad maqrib iyo maqshir ka kala yimid waa dad mid mid yaqaanaan lagu arag waa dad muxuu aha laga yaaba inay karti ahaan iyo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan ay gabdhaha ka hooseeyaan haddana way yimaadeen marka taas cillo ku noqon mayso laakiin annagu annagaaba go-aansanay inaanu shirweyne samaysano aan ka hordegin waxyaabaha aanu go-aansan doono shirweynahaas nuuna kasoo bixi doonaa mana noqon doono shirweyne annagu iska caadifi ah oo annagu aanu qabsano wuxuu noqon doonaa shir official ah dawladda aan ogeysiino qeyb ay ka noqoto muxuu ahaaye goodaha ka qayb gasho hadhowtana ay gacan naga siiso waxyaabaha kasoo baxa inay miro dhal noqdaan anugu magacayga fahad xasan dhaqane jarmalkan joogaa waqooyiga jarmalkan joogaa xuduudda denmark gobol ah soomaali badan ma joogto gobolka waa ta hore u soco marka barnaamijka maxaa jeclaan lahayd inaad uga qayb gasho waxaan jeclaan lahaa inaan uga qayb galo maadaama xuquuqda dumarka laga hadlayo waa run dumarka soomaaliyeed xaq way leeyihiin laakiin xaqa ay leeyihiin aan weydiin lahaa walaashay caasho waxaan jeclaan lahaa ma xaqii diinta islaamku ay siisayba mase wax kale oo dumarka soomaaliyeed xaq ka duwan bay doonayaan oo kan dimuqraadiga dee reer galbeedku ay ku dhaqmaan kaas su-aasha aan weydiin lahaa waa taas waa mahadsan tahay sahray waxa way dhegaystaha waa u mahad celinaya horta anagu dad islaam ahaan nahay dastuurka iyo waxyaabahaanu ka hadlayno dhammaantood waxay ku fadhiyaan waxa waaye oo ku salaysan yihiin shareecada islaamka waaye waxa anaguna aanu raadinayno ma aha yacni inaanu wax aan xuquuqahu ilaahayna siinin aan raadino waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waad ogtihiin dagaaladii dumarka intooda badan qaar badan baa agoon noqday qaar badan baa qoysas mas-uul ka ah oo muxuu ahaayey maanta aan cidino ka horey ka koreynin qaar badan baa waxbarasho la-aana qaar badan baan daryeel haysan intaasoo dhan waxay u baahan yihiin cid u hadasha oo magacooda ku hadasha oo kursigooda ku fadhiisata waad og tahay raggu markay fadhiistaan inta badan ma xasuustaan dumarka marka dumarka golaha fadhiisanaya macnaheedu ma aha yacni inay dan kale u fadhiisanayaan waxa weeyaan waxay u fadhiisanayaan danta inta laga muxuu ahaaye xaqooda u baahan in kor loo yeelo inta u baahan in loo hadlo inta u baahan in xuquuqdooda laga shaqeeyo inta u baahan in caafimaadkooda la raadiyo waxbarashadooda la raadiyo dhaqaalahooda kor loo qaado midda ku umulaysa miyiga ku umulaysa oo inta lasoo wado muxuu ahay jidka ku geeriyoota ay isbitaal hesho marka waxa weeyaan intaasoo dhan raggu ma xasuusto waxay ka hadlayaan waxa weeyaan isxukun sidee wax loo kala goostaa sidee muxuu ahaaye jagooyin iyo dhaqaalo loo kasbaa laakiin annagu midda aan raadinayna waxa waye inaanu u hadalno dhammaan inta dulman oo dhan marka intaasoo dhan ayaa xuquuqdoodii maqantaa waana midda ku salaysan diinta islaamka ugu dambeyntii anaa jeclaan lahaa bal inaan kusoo xiro hal su-aalon ku weydiiyo maadaama brograamkeena inta badan uu gebagaba yahay waxaa badi ay ka hadleen gabdhaha reer puntland amaba kuwa kaleta xataa qeybaha kale soomaaliya naga soo wacaayay maadaama waxaan ay soo xulayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka wax noqonayo hogaan dhaqan dumarkiina hogaankii dhaqanka ee salaheen ka heliyeen hogaankii dhaqanka waa in dumarka ay helaan hogaamiyaal dhaqan oo dumar ah marka haddii xaggii dhaqanka siyaasadii haddii ay adkaatay oo gabdhihii ay kusoo bixi waayeen oo bulshadii ay kasoo dhex bixi waayeen makula tahay in dhaqankiiba loogu dooranayo oo gabar laga dhigayo nabadoon dhaqan oo ama la duubayo ama intay dad isu yimaadaan ay leeyihiin adaa noo wakiil ah zaray walaal waxa weeye mar arrintan dhaqanka aan ka hadlayno waa midda gabdho badan qabaan gabdho badan ayaa markii sanadku bilaabanayay oo doorashooyinka la bilaabanayay ayaa waxay yidhaahdeen rag waxba nooma ogola dhaqanka waxba nama siinayo muxuu ahaaye dumarku waa inay ololeeyaan in ay gabdho hormuud u noqdo ay muxua samaystaan waanu ognahay oo dee dumar iyo ragba meel laisku duuban yahay ma jirto haddii laisku duuban yahay intaanu dhibaata iyo intaanu qaxara ma dhaceen marka waxa weeyaan arrintaas ku saabsan muxuu ahaa dhaqanka iyo dumarku sida ay mustaqbalka ahaan doonaan waxaan u daynaynaa kulamada iyada dumarka iyo go-aamada nooga soo baxa waxaa laakiin aad iyo aad nooga weyn waxa waaye inaan u sheego dumarka ama ha ahaadan kuwa reer puntland ama ha ahaadan dumarka soomaaliyeed oo dhan in aysan niyad jabinin inaysan niyad jabinin in aysan muxuaha kursi ay waayeen aysan u arkin dhibaato u arkinin waxaa laga yaabaa yacni saburkaas badan inaanu kasii qaadno dadaal badan waxaa laga yaabaa inaanu mustaqbalka guulo badan gaarno aad iyo aad ayaan waktigaaga kaaga mahad celinaya caasho gelle habayo sidoo kale zahra aad baa umahadsantaha taasi waxay ahayd taasi waxay ahayd marwo caasho geele oo muddo dheer soo ahayd wasiir ka tirsan maamulka puntland islamarkaasina ahayd xildhibaan maamulkaasi ah waxa ay soo noqotay sidoo kale guddoomiyihii guddiga dastuurka federaalka ee soomaaliya waxayna marti igu ahayd barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aan ku eegnay haweenka ka qaybgalay baarlamaanka puntland oo ay noqotay hal gabar oo qura iyadoo lixdan iyo lix xubnoodna ay lixdan iyo shantii kaleeta rag noqdeen guud ahaana barnaamijkii wicitaanka waa naga intaay nabadgelyadu waa hagaag halkaasi weli aad nagala socotaanna waa washington habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb labaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegaystayaal waxay u badnayd labada maanso ee la isku dheerarinayaa inay yihiin kuwo si toos ah ay laba maansayahan isugu halceliyeen markaasoo lafagurayaashu ay eegi jireen meelaha uu hebel ku fiican yahay meelaha uu ku liito meeliska uu laaxinku kaga jiro midka uu ku sugay iyo sababaha labada mid ahaan ay guusha ku siiyeen kan kalena ay ku hoojiyeen dhinaca kalena waxaa si siman loo lafaguri jiray laba gabayoo aan la isugu jawaabin ujeedda ahaansa isku mid ah amaba isu ogog leh kuwaasoo maansayahanada tigiyey ay isku xilli nool yihiin amaba ay noolaayeen labadaas arrimoodna aan tusaale idinka siiyo maansayahankii soomaaliyeed ee salaan carabay la odhan jiray ayaa waayadii dambe ee da-diisu ay hore u badatay wuxuu tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayo cabdilaahi baasha nin la odhan jiray adeerna uu ugu qumanaa ninkaasi isaga oo cadan jooga ayuu maraha waxtar ka jeeqaaqay niman ay u dhaxeen dhowr dumara oo isaga iyo salaanba ay xigaalo ahaayeen hayeeshee wixii uu ka doonayey kama uu helin umana ay sooriyeyn siduu ka malaysanayay dabadeedna wuxuu tiriyey tixaggaa gaabanoo uu ku maagaayo raggaas ay xididka ahaayeen ee reer cadmeedka ahaa dumarkii haddaba uu raggooda mactuufeeyey ee sidaan soo sheegay ay qaraabadana ahaayeen ayaa iyaga oo ninkaa ka eed sheeganaya salaan u dacwooday markaas baa isaguna cabdilaahi ka codsaday inuu tiriyo gabayo kale oo uu kaga cudur daaranayo kuwii hore ee uu xididka ku maagay ha yeeshee intaa gar loogu leeyahay cabdilaahi ma garaysan maalintaas gabaygii ay arrintaasi ka soo saartay wuxuu salaan ku bilaabay canaan kulul oo uu cabdilaahi ku hiifay kuna haaraamay laakiinse isla markiiba wuxuu isu rogay hawaala waran iyo walwal xaddi weynoo ku saabsan isaga aakhiradiisa iyo hubaal la-aanta ka haysata waxa uu xabaasha iyo nolosha dambe ku mudan doono isla waayadaas ayaa waxaa isaguna gabiyey cumar xuseen gorse oo cumar isteeliye loo yiqiin reer berberana ahaa wuxuu tiriyey tix iyaduna hawaala warana aakhira ka walwalna aan ka taganayn ha yeeshee dulucdeeda tooska ahi ay ahayd in weligeed uu reerkoodu magaalada berbere buddiga u ahaa gadaalkiise lagu qabsadayoo lagula murmay taasna wuxuu ku tilmaamayaa wax aan la yaab lahayn oo ka mid ah ifafaalayaasha beryahaas geyiga soomaalida intiisa badan looga soo tabinayay araraha labadaas gabay ee salaan iyo cumar ay kala lahaayeen ayaa qaar lafagurayaasha ka mid ahi isbarbar dhigeen ararta salaan aan idiin hormariye wuxuu yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiise maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu tirsaday waan cabsanayaaye ishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye alli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaariye naf cankuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garan buu yidhi cumar xuseenna nin isna cumar la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu yidhi cumar maxamedow gabaygii ka tegey curitinkiisii ee cibaadaysa mooyee adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaaray ama aan caddaanba u arkay yaan caari laga hayne haddaan caafimaad iyo xarago cidi ku waaraynin caqlinimaan lahayn ba isdhiba iyo caamo iyo liida buud meelis qura oo labada maansayahan uu mid waliba ararta gabaygiisa ku daray waa kan labaade ayay lafagurayaashu salaanna ku dhaliileen cumar xuseenna ay ku ammaaneen sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen qofku markuu gaboobo waa geeri wuxuu sugaa intaan xabaasha loo walwaalinna waxa inuu ka murugoodo ay tahay waa aakhiro iyo janno iyo naartooda loo taxaabi doono salaan oo markaa waayeel ahaana waxaa ku habboonayd gabayga qaybihiisa dambeba siduu yeelay intuu yeelo inuu nolosha dambe ka walwalee ma ahayn inuu ka hamiyo wax la quuta iyo adduun uu maalmo yar dabadood ka jiciiran doono sidaas awgeed bay ku dhaliileen meeliskiisii ahaa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigay waxayna ka sarraysiiyeen cumar xuseenna ugu boogeen kiisii ahaa cibaadaysa mooye adduun caashaqii dhigay waa tahay iyada oo aan mid kale la garab dhigayn ayaa gabay la tiriyey la lafaguri karaa lana soo bandhigi karaa qofka tiriyey meelaha uu ku fiican yahay iyo dhinacyada uu ku liito sida erey dooradka iyo meelisyada uu ka kooban yahay ee in lagu halqabsado mudan tuducyadiisana soo jiidashada u yeeli kara taasna aan tusaale idinka siiyo kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa waxaa duulay cod uu ku jiray gabyaagii caanka ahaa ee aadan yuusuf la oran jiray oo aadan carab ku magac dheeraa haatanna ku dhowaad labaatan gu sii mootan colkaasi isaga oo isu haysta inuu guul la soo laabtay ayuu rugihii uu hortii ka ambabaxay ku soo noqday markaas baa waa la sugaayee si loo waraysto waxay dadkii degaanku ku soo urureen fagaagga aqal uu ku jiray maansayahankii weynaa cali dhuux oo markaa da bastiis la ahaa aadan ayaa kolkaa gabay dheeroo warbixin iyo faanba isugu jira halkii ka bilaabay isaga oo adharta ku soo qaaday gabowgii uu cali la liitay iyo in isagu uu diyaar u yahay in calanka maansada uu kala wareego wuxuu yidhi nin gaboobay geeri iyo nolol wuu u gudboon yahay ee haddii cali gugiisii u warramay waa gobaysane ee anigaa dhulbahantaha u galay gabay halkiisiiye gafna kuma daree waa kitaab waxaan ka guurshaay sidaasa neef galgaala yaan baryahan gaana ka ahaaye waataan ka gabagaabsan jiray gaaf la ii dhigo e balaan caawa gaax baan hayee iyo rag gufaacooda siday igu warrameen calidhuux oo madashii gabaygaa lagu dhagaysanaye goobjoog u ahaa ayaa aadan wuxuu ku qabsaday alartiisa meeliska ugu horreeya ee ah nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahay sababtuna waxay tahay qofka gaboobaa geeri iyo nololi inaanay u sinayne uu mar walba jiro dhinaca geerida sidaa darteedna macno ahaan uu meelisku yahay mid jaban laakiinse aadan carab oo labadii kun iyo kowdii ambuuhoodla kula kulmay wuxuu ii sheegay in meeliskii uu isagu gabayga ku bilaabay aanu sidaas u odhanne kii isagu yidhi uu ahaa nin gaboobay geeri iyo silic uu u gudboon yahay taasna wuxuu eeddeeda dhabarka u saaray rag ay xinif lahaayeen colaad maanso ay ka dhexaysay dhagaha dadweynaha degaankana ay ku loolami jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaha dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay asaare cabdi axmed aan ka codsada mar kale qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn haya saara mahadsaned shirwac askari ka tirsan ciidamada puntland ayaa dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino dhulka lagu sii aasay xilli howlgal socday ay ku mareen toga bale qadar oo cirifka ku haya buuraleyda galgala uu la qarxay dhaawaca iyo askariga dhintay ayaa la keenay cisbitaalka magaalada boosaaso dhinaca kalena safar dad ahaa oo ka tegay magaalada boosaaso kuna socday dhulka ka baxsan laamiga gobolka bari ayaa kooxo hubaysan ay weerar ku qaadeen salaadii maqhrib kadib xili ay marayeen dalcadda meerka oo magaalada boosaaso u jirta konton iyo shan kilomitir dhaawacyo iyo dhimasho ayaa la sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay oo loo geystay dad shacab ah sida ay sheegayaan wararka v o edu ay helayso hase yeeshee ilaa iyo haatan si rasmiya looma xaqiijin kara tirada dadkaasi inta ay la eg tahay maamulka puntland ayaanan sidoo kaleeto wax faahfaahin dheeri ah oo warkaasi ku saabsan ilaa iyo haata aanan bixinin maalinkii saddex iyo labaatanaad axadda maanta ah waxaa galay xirnaashiyaha wakhtigii ugu dheeraa taariikhda maraykanka qayb ahaan howlaha dowladda dalkan maraykanka sabtidii shalay madaxweyne donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu kaga hadlay xisbiga dimuqraadiga iyo hogaamiyaashooda koongareeska isagoo tixraacaya afhayeenka aqalka nancy pelosi iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta mucaaradkooda senator jack shumer ayaa trump waxa uu sheegay in aqalka cad uu ku sugayo wicitaan isaga oo ay soo wacaan ah shumer iyo nancy iyagoo ooyaya si markaasi ayuu yiri ay si wada jir ah ugu bilaabaan caawinta waddanka ee dhinaca xuduudda trump ayaa sidoo kaleeto sabtidii sheegay in xuduudda koonfureed ee maraykanka ah ay taagan tahay xaalad bili-aadanimo oo ka jirta halkaasi oo aada u weyn taasi oo uu yiri inay sii socon doonto wakhti dheer haddii aysan dimuqraadiyiinta kasoo laabanin fasaxa ay ku maqan yihiin sida uu yiri xirnaanshiyaha qaybo ka mida dowladda dhexe ee maraykanka ayaa timid kadib markii aqalka wakiilada ay diideen balaayiin dollar oo madaxweyne donald trump uu ku rabo in derbi uu kaga dhiso xadka maraykanka uu la wadaago wadanka mexico aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saare cabdi axmed markana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalma heesa aynta iyo maalkuna hiddo dhaxala maaha oo hanti weye hadh wareega wey oo la helaa la waayaa micnaha waa la helayaa waana la waayayaa hadda saare waxaa lagu yidhi waa hadh wareega ha micnaha hooska labadiisa gelin oo wareega waayo waa dhaxalnamaad dhegaystayaal heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda fiidnimo waa anigoo cabdixakiin sharwac iyo weliba saare cabdi axmed oo idaacadda si wada jiriid ku daadihinaya iyo soo saarista iskudubaridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaanba hadab v o idin leh ka hor nabadgelyo hase yeeshee dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in aad idaacaddan oo ku celisa dhegaysan doontaan siddeedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo wakhtiga bariga afrika inta u dhexaysa daqiiqada yar kadib ama wax yar kadib inta ka horraysa nabadgelyo